faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan qodobada warka habernaadyaha cadada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka madaxa bannaan oo maanta qabtay doorashada kursi uu banneeyey allah u naxariistay xildhibaan hore cismaan cabdi boqore xukuumadda soomaaliya oo markii ugu horreysay si rasmiga u shaacisay tirada u diiwaangashan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shirkii looga hadlaya midaynta waxbarashada oo lagu soo gabangabeeyey magaalada baydhabo iyo warmurtiyada shirkaasi laga soo saaray wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo ka hadlay doorashooyinka iyo golaha deegaanka oo mudaxileedkoodu dhammaaday madaxweynaha maamulka puntland oo kulamo kala duwan la yeesha dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maamulka hirshabeelle oo walaacii ugu xumaa ka muujiyay xaaladda ammaan deegaanada hirshabeelle oo faraha ka sii baxaysa shir looga hadlayay sar u qaadidda bilicda iyo dhaqaalaha degmada jarriiban oo maanta ka dhacay degmadaasi isuduwaha wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland oo maanta kulan la qaatay qaar ka mida gudiyada beeraaleyda ku dhaqan degmada baardheer ee gobolka gado dhallinyaro isxilqaantoob iyo dhaamis u samaysay qaar ka mida barakacyaasha ku dhaqan beledweyne dhismaha ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyo marxaladihii soo maray waa warbixin aad ku dhagaysan doontaan warkeenna habeen
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal talaadu way sii baxaysaa arbaca ayaa soo gelaysa labada bisha afaraad abriil sanadka laba kun sagaal iyo tobanka intaasaad maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karona warkeenna habeen caawa waxaa inoo waramaya cumar axmed ibraahim suxayfa mahadsaned cabdirashiid cali maxamed bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa maantay qabtay doorashada kursi u baneeyey allaha u naxariistay xildhibaan hore cismaan cilmi boqore cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinay doorashadan maanta ka dhacday magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaana ay soo qabanqaabiyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka heer qaran ayaa jeedadeedu waxayd islamarkaana daaraneed in lagu soo buuxiyo boos uu hore u banneeyey xildhibaan hore allah u naxariistee cismaan cilmi boqore kaas oo dhowaan kooxa hubaysan ay ku dileen gudaha magaalada caasimada ee muqdisho koob iyo konton ergo ayaa xaadirtay fadhiga doorashadu ay ka dhacaysay kuwaasoo dooranaya musharaxiinta halkaasi ku tartamaysay doorashada ayaa waxaa ku tartamaya laba musharax oo kale ahaa cadnaan cismaan cilmi boqore iyo sidoo kale axmed cismaan xaashi kaas oo ugu dambayntii uu ku soo baxay doorashada wiilka uu dhalay allahu naxariistay xildhibaan hore cismaan cilmi boqore cadnaan waxa uu helay siddeed iyo afartan cod sidoo kale axmed cismaan xaashi oo ah musharaxa la tartamaya ayaa isna waxauu helay laba cod halka uu hallaabay hal cod sida ay madasha ka sheegtay xaliimo ismaaciil ibraahim xaliime yari guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka heer qaran
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilalah waxaan soo gaarnay gabagabadii shaqadii maanta aan hayna ee ahayd buuxinta kuraas ka bannaanaaday golaha shacabka oo uu ka geeriyooday allah u naxariistay xildhibaan boqore waxaa ka qayb gashay kow iyo konton ergo cadnaan cusmaan boqore wuxuu helay afartan iyo sideed cod axmed cusmaan xaashina wuxuu helay laba cod hal codna waa halaabay sidaasoo ku noqdeen konton iyo kow ama hal cod wuu xumaaday konton iyo kow sidaasay ku noqdeen waxaan guddiga doorashada madaxa bannaan uu caddaynayaa maanta ay taariikhdu tahay bisha labo abril in uu helay cadnaan cusmaan boqoree afartan iyo sideed cod oo ay codku bixiyeen konton iyo kow waxaa ilaahay ka rajeynaa in xilka loo idmaday inuu noqdo xildhibaan guta wuxuuna xildhibaan buuxa noqon doonaa markaan aqalka golaha shacabka aan u gudbino oo uu u dhaarto inuu xildhibaanka xilkiisa gudanayo sidii ilaahay ugu talagalay inuu u gudanayo waxaan leenahay soo dhowow waxaan u hambalyeynayaa shaqaalaha guddiga intaasi kadib waxaa isna hadal ka qaato oo madasha ka hadlay cadnaan cismaan cilmi boqore oo ah musharaxa guulaysta waxa uuna ugu horeynta u mahad celiyay dhammaan kasoo qaybgalayaashii doorashada gaar ahaana ergadii doorashada markaasi codaynaysay bismillaah golaha wasiirada xildhibaanada gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo shaqaalaha komishinka iyo suldaanka beesha iyo dhammaan ergada saxaafadda iyo martishaharta dhammaan aad ayaan idiin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu aadaa u mahadsantihiin dhammaan ergadii aadaan ugu faraxsanahay sidaad ii doorateen annaga waxaan ballan qaadayaa insha allah si ay daacadnimo ku jirto oo cadaalad ah inaan ummadda soomaaliyeed dhammaantood ugu shaqaynayo insha allah halkan waxaan aad uga mahad celinayaa suldaankayga aadka qiimaha u badan suldaan aadaa u mahadsan tahay waa suldaan run ahaantii ku dayasho mudan allah u naxariistay xildhibaan hore cismaan cilmi boqore ayaa saddex iyo labaatanka ayaa saddex iyo labaatankii bishii labaad ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban kooxaha hubaysani waxa ay ku dileen meel aan sidaasi uga fogin hoygiisa oo ku yaala gudaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir xukuumadda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u shaacisay tirada u diiwaan gashana ciidanka xoogga dalka cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan magaalada muqdisho ka soo diray tani ayaa ka dambeysay cabashooyin joogto ah oo dabayaaqada bishii dhammaatay ee maarso ka soo yaray ciidanka xoogga dalka oo gadood sameeyey iyagoo weliba soo faarujiyey dhowr furimo dagaal kadib markii uu muran ka dhashay diiwaangelinta ciidanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo khudbad ka jeediyey furitaanka kala fadhiga aqalka sare ee soomaaliya ayaa sheegay in lix iyo toban kun laba boqol iyo saddex askari haatan dowladdu u diiwaan gashan tahay mid kastana xuquuqdiisa si toos ah u helo sida uu ra-iisul wasaare xasan hadalka u yidhi ilaa iyo hadda dowladda soomaaliyeed waxay diiwaan gelisay lix iyo toban kun iyo laba boqol iyo saddex askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo mid walba xuquuqdiisa ay si toosa ugu dhacdo akoonkiisa gaarka oo mobil mobailkiisa ku helo hadda waxaa gacanta lagu hayaa xaqiijinta inta hartay iyo tayeynta iyo taakulaynta dhammaystiran ee dhammaan ciidamada qalabka dowladdu waxa ay ku haminaysaa in dib u habaynta ciidamada oo dhan yaan uga adkaano argagixisada lasoo afjaro dhammaadka sanadkan haddii ilaaha yidhahdo
haatan dowladda federaalka ah ayaa ku howlan iyadoo ku haminaysa dib u habaynta ciidanka wuxuuna ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda xasan cali khayre sheegay in dhammaadka sanadkan lasoo afjari doono dagaalamayaasha al-shabaab shir looga hadlayo midaynta waxbarashada ayaa lagu soo gebangebeeyey magaalada baydhabo iyadoo shirkaasi warmurtiyada laga soo saaray mar kale cabdirashiid cali maxamed kulankii afraad oo yeeshaan wasaaradda waxbarashada hidaa iyo tacliinta sare iyo wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo intii u dhexaysa soddonka maaj ilaa kowda abriil sanadka laba kun sagaal iyo tobanka shirkan waxaa ka soo qayb galay wasiirada agaasimayaasha gudi agaasimo weexeedyada iyo farsamayaqaanada wasaaradaha shirka intii socda waxaa lagu falaqeeyaa arrimo badan oo ay ka mid tahay dhinaca imtixaanaadka xogta waxbarashada ee gobolada dalka sida imtixaanaadka iyo shahaadooyinka waxaa u xil saaran wasaarada waxbarashada dowlad goboleedyada dalka ta arday kasta oo imtixaanka shahaadiga ku galay gobolada kana gudbay waxa uu shahaadada dugsiga sare ka qaadanaya wasaarada waxbarashada dowlad goboleedkiisa ja arday kasta oo gala imtixaanka dowlad goboleedka kana gudba waxa uu xaq u leeyahay helitaanka shahaadadiisa isagoo aan lagu xiraynin shuruudo kale xa waxaa la soo dhoweeyey go-aankii wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare la xiriiray in aan jaamacadaha dalka loo ogolaan arday aan wadan shahaadada dowladda kha waxaa la go-aamiyey dhismaha iyo howlgelinta guddiga imtixaanaadka qaranka ka hor sanadka ka da laga bilaabo sanad dugsiyeedka imtixaanka fasalka sideedaad iyo kan labiyo tobnaad ee shahaadiga waxaa qaadi doona shahaadadana bixin doona wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed horumarinta macalinka siyaasadda iyo habraaca maamulka iyo tababarka macalinka waxaa mas-uulka wasaaradda waxbarashada iyadoo la tashanaysa wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada iyo daneeyaasha waxbarashada waxaa la isla qaatay in la qaado tallaabooyin lagu tababaraya macalinka iyo tayintooda ta jaangooynta mushaarka macalinka soomaaliyeed waxaa lagu go-aamin doonaa kulan ay yeelan doonaan wasiirada waxbarashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ja arrimaha la xiriira macalimiinta waxaa mas-uuliyadda iskale wasaaradda heer dowlad goboleed halka doorka wasaaradda federaalku uu noqonayo dabagal iyo hubin oo keliya xa shirku waxa uu soo jeediyay in baarlamaanka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay ka shaqeeyaan nidaam canshuureed oo lagu taageerayo waxbarashada mashaariicda waxbarashada waxaa la isku raacay in mashaariicda waxbarasho ay bixiyaan qaaraanbixiyaasha taageera soomaaliya in lasoo marsiiyo wasaaradda waxbarashada heer federaal loona qorsheeyo si cadaalad oo ku salaysan baahiyaha kala duwan ee dalka iyada oo la tashanaysa wasaaradaha dowlad goboleedyada si waafaqsan qodobka sideedaad ee isfahamka laga galay sebtembar wasiirada waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxay isu raaceen in mashaariicda waxbarasho ee dalka aan lagu salayn doonin nidaamkii saddexda qaybood ee somalilan puntland iyo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya shir looga hadlayo sare u qaadista bilicda iyo dhaqaalaha degmada jariiban ayaa maantay lagu qabtay degmadaasi cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinay degmada jariiban ee bariga gobolka mudug maantay waxaa ka dhacay kulan ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada kan gobolka iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ujeeddada kulankaasi ayaa ahayd sidii la iskaga gaashan laha islamarkaana sare lagu qaadi lahaa bilicda iyo sidoo kale dhaqaalaha soo gala degmadaasi jariiban kulanka oo arrimahaasi si aad lagu gorfeeyo muddadii uu socday ayaa dhammaan dhinacyadii ka soo qayb gala waxay isla qireen baahida loo qabo in sare loo qaado bilicda degmada jariiban ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadla qaar ka mid a waxgaradka culimaauddiinka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo kulanka ka soo qayb gala waxayna sheegeen in laga maarmaan ay tahay sar u qaadidda bilicda degmada jariiban
bulshada degmada jariiban gudaheeda ku nool nooc ay ka yihiin culimmada awdiinka ugu horeyso odayaasha dhaqanku ay ku jiraan habluhu ay ku jiraan oo danahoodii soo beerdireeyey ganacsatada oo soo xiray dukaamadoodii aqoon-yahanada meesha joogta iyo isgaarsiinta bahda isgaarsiinta oo si gaar ah degmadu meesha ay marayso iyo waxa ku sugan gudbiya oo caalamkana gaarsiiya intaas mahadcelinka bacdi waxaan soo horbandhignay hadafkayaga ujeeddadayada inaannu u gudubno aanu isbeddel ku samayno sidaa hadda aan nahay ee meel ka fiican aan u guuro oo wadajir u guuro walaalayaal hadalkii intii markii hore la maray buu ahaa intii laynay akhriyey buu ahaa alcamuun degmada inaannu isku soo xiro degmadu waa kala maqan tahay inaan isku soo xiro inaan wada shaqayno inaan wada shaqayno oo degmadu isku xiran tahayna waxaa u mas-uula degmada jariiban gudaheeda inta ku nool waxgaradka dhallinyarada culimo awdiinka wadaadada ardayda hay-adaha dawliga ah inta ka joogta shirkadaha madaxa bannaan inta ka joogta markaan intayadaas u diyaargarowno oo saas aan u diyaargarayno waxaa ofishali noqonaysa exambal baa la qaadanayaa waxaad degmadu hogaaminaysaa beelaha beeluhuna tuulooyinkaay hogaaminahayaan gobol ahaan baanu saa ugu xirmaynaa gobolka waa ka maqannahay puntland waa ka maqannahay degmadii jariiban baa la yidhaahdaa haddana waxay noqonaysaa degmo socota fasilitigeedii ganacsi waxbarasho caafimaad
sidoo kale waxaa iyana halkaasi ka hadla mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada jariiban ee gobolka mudug waxayna sheegeen inay ka go-an tahay dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee degmada iyo sidoo kale sar u qaadidda bilicda degmada mas-uuliyiintan dhammaan shacab ku dhaqan degmada jariiban ee gobolka mudug iyo sidoo kale deegaanada hoostaga ayay ugu baaqeen islamarkaana ka dalbadeen in si dhow ula shaqeeyaan maamulka degmada si looga dhabeeyo sarawqaadida bilicda degmada iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha degmadaasi waa markii ugu horreysay oo kulan noocaane oo kale ah oo looga hadlayo sarawqaadida bilicda degmada jariiban lagu qabta degmadaasi tan iyo markii maamulka cusub degmadaasi loo doortay dhallinyaro ku nool magaalada beledweyne ayaa isu xilqaamay inay biyodhamis u sameeyaan barakacayaasha ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan muuse muumin hagar ayaa warkan magaalada beledweyne ka soo diray halkani waa xero ay ku sugan yihiin dad barakacayaal ah oo gaaraya toddoba boqol lixdan iyo toddoba qoys ah waxa uu kaamkani ku yaalaa laanta buulo yaaquub ee xaafadda buundaweyn dhallinyaro isxilqaamay ayaa waxay ka sameeyeen biyodhaamin waxaana ka mahad celiyey qoysaskii danyarta ahaa oo ay dhallinyaradani u maciineen alla ka suko waxaa mahad iskale maanta aan u mahad celinaynaa ururka wacyigelinta gobolka hiiraan oo maanta noo soo gurmaday noona keenay deeq biyood oo gaaraysa laba booyadood xilli loo baahnaay ay u baahnaayeen maanta dadka meesha ku nool maadaama ay dhibaato xooggan ay haysatay wacyigelinta ee gobolka hiiraan oo aadayna ugu mahadsan yihiin maadaama ay maanta noo keeneen laba booyd oo biyo si si aadaan ugu baahnayn biyahaasayta waana arkaysiin ma- dham- dhibaatada ka muuqata meesha iyo ilmaha jooga iyo waayeelada iyo carruurta kulli biyola'aantana aad si ba'an ayay noo haysay waana idinku mahad celinaynaa khayr allah idin siiyo taas iyo ka badanna waa idinka sugaynaa waa mahadsan yihiin dadkan walaalahood oo dhibaataysano oonku u dhibaataysano webiga asqaraarka yahay oo maanta ah, ay ka farxiyeen khayr allah siiyo ilaahay aka jise allah ka siiyo dad walaal ah waaye waa waxay ayagii iska soo qaadeen oo dhallinyaradooda ay iska soo aruuriyeen dad mahadsan waaye dad wanaagsan waaye ilaahay waxaan aga baryaynaa wax ka khayr badan ilaahay inuu siiyo oo uu soo dhiibo walaalahood dhibaatada haysay ay- ay ka laxawsadeen ay u keeneen biyahaas haddana waxaan ka sugaynaa khayr ilaahi aan ka sugaynaa inay walaalahood sidaas isi ka fiican inay oola socdaan aqoon-yahan khaliif indiris cismaan oo goobjoog ka ahaa halka ay dhallinyaradani biyodhaaminta ka sameeyeen ayaa waxa uu sheegay in ay mudan yihiin kudayasho siduu ilaahay wax u bixiyo addoonkiisa oo u- u- wax u siiyo allah garanayo kii qadaya allah u qoray kii quudayana allah u qoray kan caafimaadka qaba allah u qoray kan jirana allah u qoray horta ku qanaca qadarta ilaahay kaamka taasaan leeyahay ururka eh, wacyigelinta ah gobolka hiiraan oo dhowr jeer kala qayb galay taakulo iyo maaragtay horumar hadday tahay xagga sixada caafimaadka iyo hadday tahay xagga biyodhaaminta iyo hadday tahay ilaa idinkiis daraasaynta gobolka bulshada ku nool dhallinyaradaa siday u daraamayeenoo dhowr jeer kala qayb galayna waa u mahadnaqayaa waxaan leeyahay isdhigaanina dadka labaatan jir ilaa afartan jir baa u madag ah ayagaa agrigeyd ah agrigeydna madag baa la yidhaah idinka ayaa u madag ah saas darteed waxaan idinka rabaa waxaan idinka rabaa inaynad isdhigan bulshada badbaadiya ilaahayaa badbaado leh xubno ka mida ururka wacyigelinta iyo horumarinta bulshada gobolka hiiraan oo biyodhaaminta sameeyey ayaa waxa ay sheegeen in kaalmadan ay iska soo uruuriyeen ayagoona ku baaqay in la caawiyo dadka liita maanta waxaanu u nimid in aanu caawinno kaam ku yaalo xaafadda budaweyn gaar ahaan kaamka doomey Een, ka kaam ahaan markii laga gudbo xaalad aad u xun ayay ku jiraan kaamamkan runtii meeshaan waxaa ku nool eh, dad tiradoodu gaarayso toddoba boqol iyo konton qoys oo maanta aan biyodhaamin aan soo gaarsiinay laba booyadood oo biyaa oo tir ahaan ilaa iyo siddeetan fuusta oo biyaa Eh, runtii aad bay ugu baahnaayeen baahida meesha tiilana aad bay u badneeday ka urur ahaan annaga runtii maanta baahida meesha taala mid aan dabuuli karno maahan baahiyo badan ayaa meesha ka jiro Eh, haddii noqoto caafimaad la'aan iyo haddii noqoto biyo la'aan iyo haddii noqoto cunto la'aan iyo haddii noqoto hoy la'aan intaba oo ah ururka wacyigelinta ee horumarinta bulshada gobolka hiiraan wallaahi markii aan booqannay gaamkaasi aadaa loogu baahnaa biyo iyo baahiyo kaloo fara badanna way sheeganayeen intaas iyo in ka badanna inaan sii xaqabtirna ayaan rajaynayaa insha allah anigoo annagoo ah ururka horumarinta wacyigelinta ee bulshada gobolka hiiraan Een, kaamamo hore way jireen oo aan wax u soo qabannay intaas iyo in ka badanna waan jecelnahay inaan wax u soo qabanno waa u jeedeen gaamka doomey waxaa ku nool in ka badan toddoba boqol iyo dhowr qoys si noola sheegay ee, oo arday iyo dad barakacaal isugu jiro ma awoodaan inay maanta biyo nadiif gataan ama ay xayaat ay cabaan maadaama markii webigii uu biyireeyey ceelashina biyo laga waayay alxamdulilah maanta ururka wacyigelinta bulshada ee gobolka hiiraan ayaa waxaa soo gaarsiiyey deeq biyo ah oo ay ayaga dhexdooda iska soo aruuriyeen ee, taasoo gaaraysa ilaa laba booyadood Ee, waxaan kaloo waxaa jaaniskan ugu faa'iidaysanaa ama fursaddan in laga qayb qaato ishaga ee maanta iyo xaaladda jirto oo u jeedin xeata biila'aanta ka jirto gobolka Ee, kan maamulka iyo kan xeata hay-adaha ama ishaga dad kale oo xeata sadaqada jecel inay dadkan walaalahooda xeata ay soo fiiriyaan muuse muumin hagara muuse caanageel baladweyne wasiirka arrimaha gudaha maamulka somalilan ayaa ka hadlay doorashooyinka iyo golaha deegaanka oo muddo xiloodkoodii dhammaaday cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kahin axmed oo warfidiyeenka kula hadlayay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee hargeysa ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka somalilan ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee sanadkan ka dhici doonta deegaanada maamulka somalilan doorashadaas oo mudxileedkeedu dhammaaday iyo caqabadaha hortaagan waxauna si qoto dheer uga hadlay marxaladii ay soo martay qabsoomidda doorashadaasi isagoo sheegay in madaxda xisbiyada somalilan ay shirar badan ka yeesheen arrintaasi balse xisbiga mucaaradka ee wadani uu mar walba caqabad ku ahaa qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka waxa uu xusay in xukuumadda somalilan ay mar walba diyaar u tahay sidaa u dhici lahayd doorashooyinkaasi fadhiyadaa ugu horreeyey waxaanu ku heshiinay kow marka ugu horeysa inay doorashadu wakhtigeedii qabsoonto waa laba inaynu ka taxadurno wakhtiga oo xilli walba waxaa la bilaabaa taariikhyaheennii soo jireyntaha marka la eego iyadoo doorashada markaa wakhti yare uu ka harsan tahay waa laba si ay xusbiyadu u yeeshaan shaqo xidhiidh ah oo joogto ah oo ku saabsan qabanqaabada iyo inta xusbiyada ka khusaysa arrimaha doorashada inaanu yeelanno guddi joogto ah na dhaafee labadii kun iyo sideed iyo tobankii nasiib daro sagaal sagaal iyo tobankii buu soo gudbiyey saddex iyo labaatankii marj waxa uu soo gudbiyey warqad dhowr iyo toban bish ka kooban oo xisbiga wadani uu ku sharaxayo oo uu leeyahay haddaanu nahay xisbiga wadani doorashada ka qeybgeli mayno inta maxaanku idhaahdaayey commishonkani uu xilka hayo aakhirkii u dambeeyey sidaa la socoteen xusbiyadu mucaaridkii waxay soo jeediyeen komishanka sagaalka ah waxaan leeyahay toddobadaa in sagaal xubnood laga daro dhanka kale maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan waxa uu ka hadlay golaha deegaanka somalilan oo muddoxileedkoodu dhammaaday isagoo sheegay in xukuumadda somalilan ay go'aan ka soo saarayso golaha deegaanku waxauu ka mid yahay xukuumaddu ka mid yahay si sahlanna laysaga odhan maayo maxaanku dhahday golayaasha deegaanka wakhtigiisu wuu dhammaaday xilkoodii wuu dhammaaday si sahlanna laysaga odhan kari maayo golayaasha deegaanka xilligoodii wuu dhammaaday siday meesha kusii joogayo inagoo miyirkeenna iyo maankeenna qabna oo dowladdu maxaanku dhahday ay aada uga baaraandegayso arrinkaa waxaa uga fudud ee uga furan ee macquula ee xilligan aynu imika joogna aynu ku dhaqmi karno waxa weeye iyadoo cuskanaysa dastuurka iyadoo cuskanaysa xeerka saddex iyo labaatan labada kun iyo kow ismaamulka golayaasha deegaanka iyo gobolada ayaa la sameynayaa xeerkaasna markaa waxaan leenahay qolada xusbiyada mucaaridka ah dee golayaashani waa golayaal jiro oo soo shaqeeyay golo meesha ku raagayna maaha sida golaha wakiilada oo iminka la odhanayo berigaas wuu dhammaaday berigaasaa la kordhiyey berigaasaa la kordhiyey berigaasaa la kordhiyey berigaasaa la kordhiyey hawsheediina gacantaa lagu hayaa si dhaqsaana go-aan baa looga soo saaraya bilihii ugu dambeeyey waxa uu khilaaf ka taagnaa xilliga ay dhacayaan doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa golaha deegaanka ee somalilan iyadoona wakhti hore uu dhammaaday xilligii lagu madalsanaa islamarkaana ay qabsoomi lahayd doorashada golaha wakiilada iyo tan guurtida ee somalilan balse golaha guurtida somalilan iyo ayaku muddo kordhin u sameeyey wakhtiga rasmiga ay dhacayso doorashadaasi maamulka hirshabeelle ayaa walaaca kii ugu xumaa ka muujiyey xaaladda ammaan ee ka jirta deegaanada maamulka hirshabeelle mahadnure axmed ayaa faahfaahinay madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa si kulal waxa uu uga hadlay caqabadaha hiirshabelle ka haysta dhinacyada ammaanka iyo horumarka waxa uu sheegay in madaxweyne waare in dowladda federaalka ay u gudbiyaan dhowr istaraatiijiyadoo amniga wax looga qabanayo islamarkaana ay rajo ka qabaan inay jawaab uga timaado dowladda soomaaliya waxa uu su-aal iska weydiiyey dowladda oo haysata ciidamo fara badan balse ay weli sugi laadahay ammaanka dalka si gaara deegaanada maamulka hiirshabelle sababta ugu weyn ee dhinaca amniga ayuu ku sheegay madaxweyne waare inay jirto qorsho la-aan iyo talalaan waxauna dowladda federaalka ka dalbaday inay wada tashi geliso sugidda amniga dalka waxaan ku baaqaynaa amniga in wax laga qabto annagu hirshabeelle haddaan nahayna doorkeedii diyaaraan u nahay waxaan dowladda u bandhignay dhowr istraatiijiyo oo wax looga qabanayo amniga hirshabeelle waxaana rajo ka qabnaa in sida ugu dhaqsaha badanne jawaabo ay nooga timaado dowladda rajadaasaan qabnaa laakiin haddaanan amniga wax laga qaban oo amnigu sida uu yahay sii ahaado hirshabeellena horumar lagama gaari karo xamarna xaaladday ku sugan tahay waad aragteen wayna ka sii dari doontaa sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa shicibka hirshabeelle inay amniga wax ka qaataan doorkooda maalin dhoweed waxaad social mediaha iyo telefishinada ku arkayseen ciidamo gadoodi hubka bannaanka la soo dhigay oo ciidamadaasi bannaanka ay soo dhigeen oo laysdaba dhigay qofkii arkay waa arkay war haddii hubka intaas leeg aan leennahay oo awoodda intaas leeg aan leennahay oo ciidanka intaas leeg aan leennahay waxa naga halaysan waxbaa naga halaysan waxa naga halaysan aan saxno waxa naga halaysan markaan saxno ayaa ciidankaasu faa'iido keeni doonaa laakiin amni darrada waxa noo keenay ciidan la'aan maaha hub la'aan maaha dad la'aan maaha tala la'aan ayaa meeshaas wax dhigtay talada dib ha loogu noqdo waxna ha laga bedelo hadalkan madaxweynaha maamulka hiirshabelle maxamed cabdi waare ayaa ku soo-aadaya xili ay deegaanada hiirshabelle ciidamada ku sugan ee dowladda ay ka cabanayaan mushaar la-aan soo wajahday iskuduwaha wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka jubbaland ayaa maantay kulan la qaatay qaar ka mid ah gudiyada beeralayda ee degmada baardheer ee gobolka gado yaxye cabdirasaaq soofe ayaa baardheere ka soo diray warkan iskudubaha wasaaradda beeraha ee maamulka jubbaland ee degmadan baardheere saacid abshir cartan ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay guddiga beeralayda degmadan baardheere saacid abshir cartan iskudubaha wasaaradda beeraha ee degmada baardheere ayaa markii uu soo idlaaday kulanka waxa uu saxaafadda uga warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen kulankii saakay walaal wuxuu ku saabsanaa xafiiskii wasaaradda beeraha ayaan furnay waxaan isugu yeernay dhammaan guddigii beeralayda ahaa oo mas-uulka ka ahaa beeraha si aan shaqada aan u wada wadaagno oon xafiiska ay u bartaan maadaama uu yahay xafiiskoodii waxyaabo badan baan ka wada hadalnay sida loo horumarin lahaa beeraha sida loo diiwaangelin lahaa beeraha iyo waxyaabo badan baan ka wada hadalnay waa ogtahay lafdhabarta magaalada baardheere ee ku tiirsan tahay waa beeraha kuwa webiga ku teersan oo waraabka ah iyo kuwa roobka ku baxa marka walaal anaa isugu yeeray waxyaabihii hadda aan isugu yeernayna qodobo badan baan ka wada hadalnay dib baana u ballannay insha allah biidni illaahi kariim sidaas ayuu ku saabsanaa iskuduwaha wasaaradda beeraha ayaa ka warbixiyey ajendaha ugu horeeya ee xafiiskiisa uu qabanayo maadaama xafiiska uu cusub yahay islamarkaana degmada baar dheere ay tahay inta badan mid ku tiirsan wax soo saarka beeraha khayraad badan baa haysanaa dhul badan baa hadda noo yaa micnaha ayaan leenahay oo beero ah oo dalaga ka soo go-a xitaa muqdisho iyo loo qaado meelahaas fogfog loo qaado marka in la manaj garayo sida hadda beerti oo dhan beerihii oo dhan dadka inta la yidhi liin baa lacag leh yaa liin laga wada dhigay muxuu ahaa khudradii iyo waxyaabii kaloo la beeri jiray meeshay ka baxeen waxaan rabnaa marka in aan samayno iskaashatooyin iskaashatooyinkaas oo ah kuwo la dhaho adiga iskaashato hebla waxaad beertaa dalagan iskaashatada kalena dalag kale la siiyo si suuq u yeeshaan qudradii soo bixi lahayd iyo waxyaabihii beeraha kasoo bixi lahayd dhanka kaleeto beeralayda degmada baardheere oo beerahooda saaray sannadihii ugu dambeeyey geedka liindhanaanta ah ayaa waayadan waxa ay dhibaatooyin iyo caqabado kala kulmayeen shirkadaha liinta ka ganacsada kuwaasi oo beeraleyda liinta kaga gadanayay qiimo soomaaliya inteeda kale aysan ka joogin haddaba iskudubaha wasaaradda beeraha jubbaland saacid abshir ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha uga qorshaysan arrintaasi
horta waxa waa wax baar dheere gudaheeda ku saabsan waxna waa wax ka shisheeya oo wadamada carabta iyo meelahaas ah leeleyda waxay aad iyo aad uga dhawaaqaan wadada iyo dhoofinta waxay aad iyo aad u dhahaan waxaana la dhahaa hageynina liinta muxuu ahaa kismaayo oo kale deked baa noogu taala jubbaland haddaan nahay yaa naloo sheegay arrintaa ayadaana kolley hadda amni darrada jirtay ka mid tahay in sha allahu tacaala si guud ayaa wax looga qaban doonaa biidni illahi kariim dhegeystayaal guud ahaan waxaa intaasi ku dhan warkii haminood kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxaa soo saaray cabdirashiid cali maxamed anigoo cumar axmed ibraahim cumar suxeefe ayaan la socodsiinay tan ee kulanti dambe warkan warka xiga intaan ku kulmayno habeen wanaagsan